bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin arbacaha taariikhduna ay ku astaysan tahay kow iyo tobanka bisha maaj sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa waxa ay sheegayaan in sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya uu soo jeediyey baaq ku aadan in ciidamada kenya ay ka qabato sarkaal la sheegay inuu kala shaqeeya dhanka ammaanka ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi gedo gaar ahaan xuduudda waddanka uu la leeyahay dalkaasi kenya asigoona sarkaalka ku eedeeyey mid burbur ku wada ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan sida uu ka dhawaajiyey sarkaalkoo magaciisa ka gaabsado ku sugan deegaanka ceelwaaq ee gobolkaasi gedo waxa uu sheegay in sarkaalkan horey uu ahaa mid u burburiyay ciidamadii dowladda ee halkaasi ku sugnaa haatanna uu dadaal ugu jiro sidii uu mid la mid ah taasi u samay lahaa ayaga dhankooda waxa uu sheegay inay la hadleen balse dhagaha uu ka furaystay sarkaalka kenyaanka ah ee ku sugan halkaasi sarkaal ka mid oo dalka kenya ah ayaa faragelin sidii guutada hore uu ugu baaba'shay oo annaga aan dhobley ugu soo gurmadnay oo aan samata bixinay noocuu tii ayada ku burburay ayuu hadda nala soo galay isla marka ayadana markaan ku nayr war arrinkan waa tii hore oo tii hore aad ku burburisay nagadaa markaan ku nayrana wax digvicationa naguma uusan samaynin ama ka joogta hawsha ayadahaydna sida unbuu kusii wataa annagana sida ayadahaydaan ilaa hadda isku maandhaafsannahay waxaan ogeysiinaynaa marka dowladda kenya meesha la yidhaaho buulaxaawo ilaa raaskambooley oo dhoobley intaas xiriir baan wada leenahay xaduuddana waa iskala shaqaynaa ammaankana waa iskala qayb qaadanaa waxaan markay u sheegaynaa dowladda kenya in sargaalka asaga maadaama shaqo hore ay noo dhex martay burburna aan ka qaadnay haddana aan ilaa dhoobley uusoo samatabixin aan ugu nimid teedi kale maanta uu nala soo galay dowladda kenya ninka asaga lama shaqayn karno waxaan rabnaa saraakiisheeda waa fara badan tahay in sargaal kale ay kenya soo dirsato oo nala shaqeeyo
kenya ayaa hore xabsi ugu taxaabtay mid ka mid a saraakiisha ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee gobolkaasi gado gaar ahaan taliyihii ugu sarreeyay ciidamadaasi ilaa haatanna ma jirta cid kala hadashay sababta ku aadan xabsiga la dhigay askarigan ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee fadhigooda u ahaa gobolka gado ee koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha maamulka khaatumo isteed cali khaliif galleer ayaa waxa uu sheegay inaysan indhaha ka qabsan doonin faragelin u sheegay inay ku hayaan maamulka somalilan kaasoona beryihii lasoo dhaafay deegaano hoos yimaada maamulka khaatumo dagaalo ay ku dhex marayeen ciidamada maamulkaasi iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan cali khaliif galleer ayaa waxa uu sheegay in ayagu ay tixgelinayaan mar walba hirgelinta federaalisimka iyo daris wanaagga balse waxa uu sheegay in mar walba caqabad ay ku yihiin maamulkooda maamulka somalilan oo uu sheegay inay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan oo mar waliba ka soo gaara shacabka ku dhaqan deegaanada khaatumo maamulka somalilan ciidamo ay leedahay oo beryihii lasoo dhaafayna gaarayay deegaanada ay isku horfadhiyaan labada dhinac hadda wax noo marayaan laakiin howlo badan oo yaalaana waa jiraan khaatumo iyaga oo ka duulaya dastuurka iyo habkan federaaliga ee la qaatay yaan muddo hadda dhowr sano ah soo wadnay ummadda gobollada ku nool in la uruuriyo inay shiraan inay ka tashadaan aayahooda oo laba arrimoodba meesha waa jira tabuudee nabadaynta dhulka iyo qarankaba tan labaad khaatumo gobolladaas waa dad aaminsan midnimada soomaaliyeed waxaan deris la nahay somaliland booliiska dalka masar ayaa la sheegayaa inay xabsiga u taxaabeen dhallinyaro soomaali ah kuwaasoo la tilmaamay inay doonayeen inay ka tahriibaan dalkaasi wararka laga helaya waxa ay sheegayaan in mid ka mid a magaalooyinka dalkaasi masar ciidamadu ay ku qabteen dad looga shakisan yahay inay doonayeen inay u tahriibaan meel ka baxsan dalkaasi iyagoona tiro soomaali oo kaleo ku jiro xabsiyada waddankaasi haatan ay ku biirayaan dhallinyarada soomaalida ah ee lagu qaqabtay gudaha magaalada magaalooyin ka mid a dalkaasi masar oo maalmihii lasoo dhaafay ciidamadu ay ka wadeen howlgallo ay ku soo qaqabanayaan dadka lala xiriirinayo inay doonayaan inay ka tahriibaan dalkaasi qaar ka mid a dadka ku dhaqan dalka masar ee soomaalida ayaa waxa ay ku warramayaan inay jiraan tiro aad u fara badan oo dhallinyaro soomaaliya oo ku jira xabsiyada dalkaasi masar kuwaasoona loo haysta dembiyo kala duwan iyadoona muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale ay jireen dad waxyeele ay ka soo gaaraysa falka tahriibka ah ee ay uga boqoolayaan dalka dibaddiisa kuwaasoona raadinaya nolol ka wanaagsan midda ka jirta soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer maamulka koonfur galbeed soomaaliyana waxa uu sheegay inuu sii xoojin doono dadaalada ku aadan wadahadallo la dhexdhiga beelaha qaar ee ku dagaalamaya qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya gaar ahaan meelaha uu ka arrimayo maamulkaasi mid ka mid a golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dadaalla ay ugu jiraan sidii ay usii dardargeli lahaayeen wadahadallada iyo xaluheelista dagaaladii kusoo laalaabtay gobolka shabeellaha hoose maamulkooda asigoo dhanka kala tilmaamay haatan qaybo ka mida gobolka inay ku sugan yihiin qaar ka mida xubnaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoona mar walba dadaalkooda uu yahay sidii ay kusii xoojin lahaayeen in xal laga gaaro dhibaatooyinka kusoo laalaabtay qaybo ka mida gobolkaasi gaar ahaan deegaano dhowr ah oo hoos yimaada gobolka shabeellaha hoose oo beryihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaal beeleedee u dhexeeya beelo walaalaho wadadega gudaha gobolkaasi inkastoo hore xal looga gaaray wadahadallo u dhexeeya mid ka mid a beelihii ku dagaalamay halkaasi sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee fadhigooda uu yahay gobolka gadana waxa uu ka dhawaajiyey inay gacanta ku dhigeen ilaa iyo toban ruux oo ajaanibi soomaali isugu jirto kuwaasoo danaynayay inay ku biiraan ururka al-shabaab dadkan ayaa lagu qabtay meelo ka mida gobolkaasi gado waxa uuna sheegay in ay ka mid yihiin laba shaqsi oo ka soo jeeda asal ahaan soomaali kuwaasoona doonayay inay qayb ka noqdaan ururka al-shabaab sarkaalkan oo lagu magacaabo haybe axmed ayaa waxa uu sheegay in dhowaan cadaaladda la horkeeni doono dadkan ay gacanta ku dhigeen ee loo qaqabtay inay danaynayeen inay ka mid noqdaan xarakada al-shabaab ee weli ka dagaalanta qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya iyadoona howlgalla ay ka samaynayeen qaybo ka mida gudaha gobolkaasi beryihii lasoo dhaafay sidoo kale uu sheegay inay gacanta ku dhigayeen dad lala xiriirinayo falal amni darro oo ay qayb ka ahaayeen kuwaasoona ku sugnaa qaybo ka mida gudaha gobolka gaar ahaan deegaano dhowra oo haatan la tuhunsan yahay in weli ay gabaad u yihiin ururka al-shabaab wararka ka imaanaya degmada buuloburta ee gobolkaasi hiiraanna waxay ku waramayaan in xaalad nolol xumo aad u xoogan haatan ay ka taagan tahay degmadaasi iyadoona maamulka uu ka dhawaajiyey in xaaladda ugu daran ay haysato hooyada iyo dhallaanka ku dhaqan degmadaasi kuwaasoo aan heli karin wax daryeel ah oo dhanka caafimaadka ah waxaana wararku ay tilmaamayaan in dhibaatooyin kala duwan haatan ay ka jirta degmada gaar ahaan isbitaalka degmadaasi gudoomiyaha degmada buuloburte oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ay jirto xaalad dhanka nolosha ah gaar ahaan dhanka daawada waxa uu dhanka kala tilmaamay in hooyooyinka ku dhaqan degmada buuloburte aysan helin daryeel caafimaad xilliyada ay u baahdaan ama ay dhalayaan asigoona tilmaamay in xataa wax faleeba aysan oolin gudaha isbitaalka degmadaasi oo uu tilmaamay in dadka dhibaatooyin aad u xoogan haatan ay ku qabaan helista howlo caafimaad haddii ay imaado xaalad deg deg ah dowladda federaalk iyo hay-adaha ayuu baaq u diray ku aadan in wax lala soo gaaro dadkaasi iyadoona dhanka kale ay jirta magaalada dhibaatooyin dhanka nolosha ah haddii ay haa laheyd cunooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale oo ay haatan weli caqabad ku yihiin ururka al-shabaab degmadaasi oo kal hore go-doon hore u geliyey
dadkana xaaladooda aada iyo aada ayay u liidataa wax macnaha raashiin ah oo degmada yaalla ma jirto dawada sidoo kaleente dhinac walba oo dadka bini aadanka ay u baahan yihiin wax ka jira maraha degmada buuliburto markaan miisaankaaga soo qaada laba jira ka hor ayaa haweeney degmada buuliburto ku foolatay dhiigbax ayaa ku dhacay degmada buuliburto hal feleebo ayaa loogu waayay ilaa i waqti xaadisaan la taagan yahay marka xaaladda degmada buuliburta wax lasoo koobi karaa ma aha wadooyinkii ayaa ka xiran wax soo gala ma jiraan dadkii gaajada markay ka badatay wixii bixi karaana waa ay bixeen wixii bixi karana guriyaashooda ayay ku egyihiin ayagoo aada iyo aada u dhibaataysan wararka ka imaanaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraanna waxa ay ku waramayaan in ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ay maalintii saddexaad halkaasi ka wadaan howlgallo lagu baadigoobaya dadka falalka amni darra ka wada gudaha magaalada waxaana wararku ay tilmaamayaan dhalinyaro aada ufada u fara badan oo lala xiriirinaya howlaha falalka amni darrada ah inay gacanta ku dhigeen ciidamada waxaana weli halkaasi ka soconaya howlgallada lagu baarayo dadka ka dambeeyay dilalka qorshaysan ee ka dhaca gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan howlgalladan ayaa ah kuwa intooda badan ay ka dhacayaan xaafadda howlwadaag ee degmadaasi ka tirsan taas oo maalmihii lasoo dhaafay dilal kala duwan ay ka dhaceen waxaana ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku huulan yihiin xalweelista falalka amni darro ee ka soconaya degmada buulaburte gaar ahaan xaafadan oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen ilaa iyo saddex dil oo qorshaysan kuwaasoona loo kala geystay oday dhaqameedyo iyo sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa sii kordhaya baaqa loo jeedinaya culimo awdiinka ahlusunna wal-jamaaxa ee ku aadan in ciidamadooda ay ka raraan gudaha degmada guraceel ee dhowaan ay ku dagaalameen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamulka ahlusunna waxaana wararka haatan halkaasi ay ka imaanayaan ay tilmaamayaan in ahlusunna ay ka dhaga adeegayso fulinta heshiis hore u dhexmaray iyaga iyo dowladda federaalk ee soomaaliya kaasoo ku aadan in ciidamada dowladda ee fadhiya hareeraha magaalada guraceel loo raro dhanka iyo xarunta gobolka galgaduud ee dhuusamareeb halka ciidamada ahlusunnana lagu amray inay ka baxaan gudaha magaalada guraceel ee gobolka galgaduud ahlusunna wal-jamaaca ayaayaa iyadu sheegtay inaysan marnabo u dhaganuglaa doonin arrinta ku aadan in ciidamadeeda laga saaro gudaha degmada guraceel ee gobolka galgaduud iyadoona arrintan ay qayb ka tahay fulinta heshiis hore ee u dhexmaray dowladda iyo sidoo kale culimowdiinka ahlusunna wal-jamaaca garabkan gaduudsan waxaana garwadeen ka ahaa heshiiskaasi wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda soomaaliya kaasoo hore u tilmaamay isagu in marnaba aysan ku gorgortami doonin dhiigga shacabka soomaaliyeed wax walbin ay u tanaasulayaan shacabka si nabad uu u helo xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka soomaaliyana waxa uu ka dhawaajiyey in kiiska qaraxii dhowaan ka dhacay ama kal hore ka dhacay hotelka s y l ee kasoo horjeeda xarunta madaxtooyada villa soomaaliya loo soo qaqabtay ilaa iyo toban ka tirsan saraakiil ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya qaybahooda kala duwan isugu jirto kuwaasoo lala xiriirinayo inay ku lug lahaayeen balse haatan baaritaano ay ku soconayaan waxa uuna sidoo kale sheegay dhowaan in maxkamad la horkeeni doono mid ka mid a saraakiisha ah xeer ilaalinta xafiiska xeer ilaalinta qaranka soomaaliya oo warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyay in haatan xabsi loo gudbiyey tobanka ruux ee isugu jirta saraakiil iyo saraakiil xigeenno ka mid ah ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoona muddo afartan cisho u qaatay baaritaankooda warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay oo maanta waa naga intaa waxaa warka idiin soo saara idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh